isxilqaan ay sameeyeen hooyooyinka soomaaliyeed ee lakataagerow dugsiyada qur-aanka iyo masaajidada magaalooyinka jariban iyo garcad iyo weliba la deersiyey deegshael gadiisanga hooyesaare oo ka sugan imaaraadka carabtiya dugsiyada iyo masaajidada magaalooyinka jariban iyo garcad weliba yahandhiibta inku badan lix boqol oo kitaabo iyo khamiisan ka talgalay culimada hooye kaa oo wakiilku wit iyo weliba yadiirsiday xarumo ilanka talgali deeqdon iyadoona boogatay dugsiyada weliba ha ka dhawaayana maamulada dugsiyada iyo imaamada masaajidada masjidka oo maanta gabagaba ah dhismihiisa in yar baa u dhiman marka waxaan la iisoo kafiishay aan u waday kitaab qur-aan laba boqol oo xabo oo kitaab ah ayaan waxaan ku wareejiyey kitaabtaasna waa lix kartoon kartoonkiiba wuxuu ahaa sagaashan iyo lix xabo dugsiyo qur-aan oo badan baan usoo wasaacnay hadeerna waxaa inoo dhiman masjid kale oo ku yaalo degmada jariiban kitaabtaas qur-aanka dad muxsiniin ah baa iisoo wakiishay oo imaaraadka ay ka yimaadeen gabar baa halkaas wakiil iiga ah oo muxsiniinta ku xiran kitaabtaas ilaa lix kartoon oo kitaaba baan waday waxaana u waday dugsi iyo masjidyo masjidyo cusub hadda qardho waxaan kusoo reebay kartoon sagaashan iyo lixaba ku jiro waa masaajid cusub waxaana ku mid a culimadii iyo macalimiintii dugsiyadiiyo kuma hadnageen deeqda shalgadiisan elaadeersiya kan walaalaheenna ah maanta waxaanu soo gaarsiiyeen kitaabo qur-aan waanu soo gaarsiiyeen insha allah intii noo keentay intii soo bixisay ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo anagana waa ku guddoonay
khaasatan waxaa mahad iskale dadkaas u soo tabarucaya oo la soo baxaya muxsiniinta ah oo la soo baxaya akhiro iyo adduunba waxa ay ku liibaanayaan oo ah qur-aanka kariimka wax la bixiyo ama lala baxo oo maaragtay waxa ugu fadli badan qur-aanka kariimka ah ardadaa qur-aanka dugsiyaha ku badalanaysa waxaa ilaahay ugu soo dhiibay dad muxsiniinah waxaana kaaho iyo waxa mas-uul uga ah haddii ilaahay idmayo iyo maajo haddii ilaahay mahadiya ka gaarto iyagana xasanaad weyn allah ka siiyo